haatanna kusoo dhowaada xubintii amaba barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha jaamac buule jaamac ayaa la diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadaha oo kale axad walba aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa biyaha waa qaybta koowaad ee barnaamij laba qaybood ah oo aan biyaha uga hadlayno toddobaadka dambe haddii eebaha awoodda layidhaahdo idmo waxaan ku eegi doonaa caafimaadka iyo dhowrista biyaha si ay dadka uga faa'iidaysan karaan sida ugu habboon hase ahaatee toddobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha helista soo saarista iyo guud ahaanba xogta biyaha waxaa noogu marti ah muuse kooshin oo ah injineer ku takhasusay bey-adda gaar ahaana biyaha muuse kooshin waxa uu labaatankii sano ee ugu dambeeyey ka shaqaynayey qodista ceelal biyood oo loo isticmaalo soo saarista shidaalka gobolka alberta ee kanada waxaana uu degan yahay magaalada calgary ee isla gobolkaasi qadka telefoonka ayuuna barnaamijka nagala qaybgalayaa isaga oo magaalada calgary ku sugan muuse kooshin kusoo dhowow v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha jaamcaad baad umahadsan tahay waana dhowa ugu horreyn nooga waran biyaha iyo waxa xog ahaan laga hayo biyaha guud ahaanba jaamaca waa su-aal wa fiican biyuhu marka biyo la yidhaahdo guud ahaan waxaa loo kala saaraa biyaha kore iyo biyaha hoose biyaha kore ee dhulka waxaa ka mid ah webi webiyada waxaa ka mid a harooyinka waxaa ka mid a balliyada iyo baraagaha dadku ay qotaan oo ay ku qabsadaan daamamkaba waxa la yidhaahdo biyo xireennada ayaa ka mid a biyahaas inta badanna waxaa biyahaasi ay ku xiran yihiin roobabka da-a biyaha hoose ee dhulka hoose biyahaasi iyagu waa biyaha aan ceelasha ka qodanno ceelashaas oo ah ceelal gacmeedyo ah kuwii soomaalidu dhaqan u lahaan jirtay oo ilaa iyo dhowr mitir ilaa iyo umalayn ma inay ka badnaan karaan toban mitir ceelashaas oo intooda badan ku xiran biyaha kore ee biyaha kore ee dhulka hoose marka biyaha hoose iyaga waxaa loo kala saarayaa biyo hoose oo loo yaqaano biyo goboleed iyo biyo kore oo loo yaqaano waxaa loo yaqaanaa biyo xiliyeed oo waxay ku xiran yihiin roobka da-a biyihii baa dhulka gelaya ceelasha badanaa soomaalidu isticmaasho oo la shubi jiray gacanta lagu shubi jiray o gacanta lagu qodi jirana biyahaasay ku xiraayeen oo markii roobku uu daahana way guri jireen ceelashaas biyuhuna hoos bay u dhici jireen markii roobku da-ana way soo maaxan jireen oo biyuhu waa dhawaan jireen laakiin biyaha goboleedka loo yaqaano hoose ee riigago ay qodaan kuwaas iyagu ay ka madax banaan yihiin roobka da-idiisa oo wakti dheer dheer bay qaadataa in biyaha roobku ay soo gaaraan oo malaayiin sano inay tahay laga yaabo marka biyaha intaa intaasaan uga baxaya guud ahaan markaan ka hadlo noocyada biyaha waxaa laga yaabaa injineer muuse inay dadku soomaaliyeed intooda badan ay u kala yaqaanaan unxareed iyo dane iyo biyihii caadiga ah marka bal waxaad wax nooga sheegtaa noocyada ay biyuhu u kala baxaan iyo faa'iidooyinka ay kala leeyihiin biyaha waxaa loo kala saari karaa saddex baan u kala saari karaa xareed oo ah biyaha roobka ka yimaada oo ay ku yar yihiin macdanta ku qasani iyo biyaha la yidhaahdo wiyeerka oo ka adag xareeda xoolaha iyo dadkuna inta badan ay ka cabaan ceelasha biyaha iyo biyaha dhaanada loo yaqaano oo ah biyo aada u cusbo badan oo ay ku badan yihiin bacdantu oo u dhow dhadhanka biyaha badda oo kale kuwaasi inta badan way adag tahay in xayawaanka iyo dadka iyo beeruha loo isticmaalo cusbadaas ku badan daraaddeed marka saddexdaasaan ukala qaybin lahaa xareed wiyeer iyo dhane dabcan waxaa tidhi kuwo aada cusbada ugu badan tahay lama isticmaali karo oo inta badan xoolaha beeraha iyo dadkaba looma isticmaalayo marka labada la isticmaalaay faa'iidooyinkooda siday u kala duwan yihiin biyaha xareedda waynu garanaynaayo waa kuwaas badanaa marka roobku doo soo rogmado oo togaga iyo webiyada iyo baraagaha iyo buuxiya biyaha xareeddu way u fiican yihiin beeraha iyo dhirta laakiin uma fiicna bini aadanka iyo iyo dadkaba waayo waxyaabaha aan ka helno nafaqada waxaa ka mid ah mineralska ama ama macdanta ku jirta biyaha jirkeennaa u baahan calcium baa ka mid a magnesium baa ka mid a waxaa ka mid ah sodium waxyaabaha ji qofka bini aadanku u baahan yahay wadamada ay ku yar yihiin macdantaasi oo ay kamid tahay ay ka mid yihiin south america kuwa ku yaala koonfurta america dadku iyagoo soconaya isku ka dhacaan waayo biyahoodu aad baa cusba waxaa ugu yar waxaa ugu yar mineralska ama macdanta soomaalidu badan badanaa waxaa loo qabaa biyaha xareedu inay ku fiican yihiin cabida cabitaanka oo laakiin xaqiiqadii waxaa ku fiican biyuhu inay inay miisaan leeyihiin oo cusub macdanta ku jirta aanayna badnayn oo xadaaf ahayn aysanna yarayn hadda biyaha magaalooyinka laga cabo wadanka soomaaliya intiisa badan oo ah biyahan dhalooyinka ku jira oo laga saaray macdantii reverse osmosis inta badan lagu sameeyey wadamadan hadda aan joogno hore u maray dib baa loogu daraa qofkii doonaya inuu ogaado xadka ugu fiican macdanta biyaha ku jirta wuxuu eegi karaa who oo ah united nationka qaybta u qaabilsan caafimaadka iyo waxay leeyihiin macluumaadka loo baahan yahay marka macdan walba inta loo baahan yahay baa ku qoran tusaale ahaan haddaan idhaahdo waxaa laga yaabaa calciumka oo kale in loo baahan yahay toddobaatan iyo shan milligram per litter inay ku inay ku jirto oo kale waa tahay marka qofki qofkii u baahan biyaha u cabaya dhalada aad ka cabaysid xitaa waad eegi kartaa biyahaagu aad cabaysaa inay yihiin kuwa loogu talagalay biniaadamku inay cabaan internetkana waa ka fiirin karaa qofkii rabaa wadamo badan waxay leeyihin hadda canada oo kale waxay leedahay guideline oo u waanay u dhow yihiin inta badan ka u n ku ay ay samaysay bay u dhow yihiin biyaha marka xareedda saasaan dadka uga uga digayaa inaysan u qaadanin siday u macaan yihiin inay kugu fiican yihiin marka laga tago roob yaraanta oo biyaha sare ee bannaanka yaalla ay u guraan biyo la-aanta soomaaliya maxay salka ku haysaa muuse waa sidaa sheegtay jaamacow lana ka roob badan weliba roobka soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay boqol millimitr ilaa iyo lix boqol oo millimitr gobol gobolka bari baa ugu yar biyaha roobka waxaana koonfurta lasii aadana uu sii badanaya dhinacan galbeedkana roobku uu sii bataayo goboladan hargeysa iyo meelahay ku yaalaan ka roob badan yihiin marka roobku bari buu ugu yar yahay wuxuuna u bataa galbeedka iyo iyo koonfurta biyola-aanta soomaaliya waxay salka ku haysaa waxaan odhan karaa waa waxaa ina ku yar aqoonta biyaha iyo tabarteenna dhaqaale oan biyaha kula soo bixi karo laakiin soomaaliya waxaan qiyaasayaa waxaan kaga jiraa dhexdhexaad biyaha ku jira waddankeena khaasatan waayo jaamacow sida aad og tahayba soomaaliya waxay leedahay bad xeeb ba xaddeedu gaaraysa saddex kun oo kilomitr soomaaliduna waa iyada ku mahmaahda iyo meel godan bay isugu tagaan meesha godan oo adduunka ugu hooseysana waa badda biyahaas africa ilaa afrikada dhexe etoobiya dhulkeedan sarreeyo highlandka loo yaqaano roobabka badan ay ku da-aan biyahaasi in badan oo ka mid ihi soomaaliya u socotaa marka aad fiiriso meel xeebaha loo sii dhawaadana biyuhu dhulka aad bay usoo dhawaanayaan oo waxaaba laga yaabaa inay mitr iyo u jirsadaan biyihii macaanaa oo iyagoo badda ku socda magaalada la yidhahdo iskushub iskushuban baan martegay magacana meesha uu ka yimid iskushuban waa biyihii dhulka oo inta soo baxay noqday durduro durduradiina inta isku darsameen isku shumeen sidii webi oo kalea marka haddaad aragto iskushuban waxaad moodeysaa webi inuu meeshaan ka socdo runtiina webiyada qaarkood ama biyahaas ay ka imaanayaan waa biyihii dhulka hoosoo soo baxay marka soomaaliya biyuhu kuma yara laakiin waxaana ku yara aqoonta biyaha iyo sidaan kula soo bixi lahayn oo ayna dhaqaalaha dhinaciisa aynu weli la leecleecayno aad iyo aad ayaad umahadsan tahay injineer muuse kooshin dhegeystayaal waxaad weli la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa qaybta koowaad ee barnaamij laba qaybood ah oo aanu uga hadlayno biyaha waxaana labadaba noogu marti noqon doonaa haddii eebaha awooda la yidhaahdo muuse kooshin oo bey-adda ku takhasusay gaar ahaana biyaha waxaanu jallaacaynaa dhegeystayaasha dhegeystaha koowaad ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawoa barnaamijka asalaamu calaykum bismillahi raxmaan iraxiim jaamac bulle waa mahadsan tahay magacaygu waa xasan xuseen axmed oo jooga magaalada muqdisho khaasatan degmada hodan marka hore waan idin salaamo jaamac iyo injineerka ku takhasusay ee dhinaca biyaha ee martida soo ah barnaamijka haddii aan soo koobo waxaan jeclaan lahaa inaan injineerka laba su-aal oo gaagaaban haddayna saddex noqon aan weydiiyo koowaad waxaan odhan lahaa injineerka dhulka soomaalida kama hadlaya calgary injineerka uu joogay meelaha lamidka ah oo horumaray laakiin guud ahaan geyigana soomaaliya biyo la-aan badana inta badan ka jirta meelaha qaar meelaha qaarna biyo way ka jiraan tusaale gobol waxaa arkaysaa ceel laga qodo iska daa iyo meel laga caday iyo meel biyo furiisaan intaasoo kilomitr dadka degani ay ka arooraan oo biyo ka doontaan halka meelo kalena nus mitir wax lamid ah marka la qodo biyuhu a hore ka gaarayso marka farqiga udhexeeya dhulka noocaasa injineerka in xoogaa noo bana bayaani aan jeclaan lahaa aniga iyo inta aan daahu ka saaran yahay sidoo kaleeto laba webi ayaa la sheegaa inay marto soomaaliya waxaan kaloo warar ku haynaa meelaha qaar webiyo ma jiraan webiya sida webiyada muuqda oo kale aan jirin dhulka hoostiisa mara miyaa jira injineerka tusaale isha baydhabo oo kaleeto waxaa la sheegaa biyo iska durduraya inay jiraan meelaha qaar ma jiraan webiyo noocaasa oo ama biyo dhulka meelo dhow mara hoose oo aan muuqanin waxaan kaloo ugu dambeysa weydiin lahaaytaa injineerka soddon sano ka badan oo canada joogay waa injineer cilmi badan oo dhinacaas ku takhasus dhulkiina baahi fara badana ka jirta xagga tacliinta biyaha la xiriirta iyo geology oo dhan iyo waxii lamid ah marka ma u diyaariyin inkastoo aysan dawli ahayn injineerada madax banaan oo isagoo kala inay waddanka dib ugu soo laabtaan oo ka gacansiyaan ummadda dhinaca tacliinta biyaha la xiriirta waad mahadsantihin aad ayaad u mahadsan tahay muuse kooshi waa mahadsan tahay su-aalo wanaagsan weeye midda ugu horeysa ee aada leedahay meelaha qaarkoodna biyo in laga helaa aad bay u adagtao dad ceel in laga qodo wax sahlan ma aha meelaha qaarkoodna biyihii waaba iska soo burqanayaan taasi waxay ku xiran tahay samaysanka dhulkan ilaahay siduu u sameeyey biyaha soo baxayo aada ujeedaa waxa weeye cadaadis baa jira cadaadiskaasna ma aha meesha biyuhu ku jiraan waa meel ka fog biyaarka biyaha roobku markuu doo oo dhulka ay galaan waxaa jir waxa la yidhaahdo waxaan u malaynayaa daab in la yidhaahdo dhagaxyo adag oon biyuhu ka gudbi karin baa hoosta hoosta ku jirta biyihii marka waxay ku khasbanaanayaan inay soo raacaan lakabyadaas aysan ka gudbi karin ilaa marka dambe laga yaabo cadaadiskaa kor ka hayo oo ilaa biyuhu is haystaan dhul fog inay meesha ugu gaaban ka soo baxaan oo durduradu sida ay usoo baxaan isha baydhabo oo kale waa midaas waxa keenaya in meella biyo laga helo meella biyo laga waayo biyihii roobku marka ay dhulka galaan meel lakabkii celinayay baa dow oo ku celinaya biyihii oo haddaa ceel qodo waa gaari kartaa meelaha qaarkoodna samaysankaan u saamaxayn oo biyuhu waa fogaanayaan oo kuma suurtagelayso inta qorto gacan ku qodo inaa ku gaarto su-aasha labaad waxaan filayaa inay ahayd webiye qarsoon miyaa jira ha webiye qarsoon miyaa jira webiye qarsoon inkastoo aan saa la odhan karin haddana way jiraan channels qarsoon oo xabaalmay way jiraan oo dhulka hoostiisa mara iyagana helidoodu wax sahlan maaha waa iyo in la maabgareeyo maab loo sameeyo way ka jiraan wadamadan hore u maray laakiin dadku waxaa fiican inay ogaadaan ma sahlana biyaha hoose in la ogaado qalab maanta la haysto oo biyaha hoose lagu ogaan karo oo kubaalihi anigu ma ogi su-aasha ugu dambaysa waxa uu xasan ka dhigay inkastoo aydan dawli ahayn oo madax bannaan tihiin diyaar ma u tihiin inaad dal ka timaadaan oo ka shaqaysaan oo waayo aragnimadiina iyo cilmigiina laga faa'iidaysta marka adigaa ku horreynaya shaksiyan baan umalayn waa su-aal fiican waa waa runo waxa weeye dee waxaan ku horanayn waa dadkaaga iyo dalkaaga xaqiiqadeena maskax kolley aniga maskaxeeda kama maqnaato dadka ila midna waa ila mid baan filaya oo mar walba wax walba waxaad ku fiirinaysaa baahida waddanka ay ka jirto maskaxdaada kama maqna iyo dadkaagii wixii karaanka yaa waan samaynaynaa laakin waxaa muhiima in la ogaado soomaalidu waxay ku maamaadaa geed walba intii gubi lahayd waa hoostaalla qof walba caruur iyo reer iyo waxyaabo badan baa ku taxalluqo oo lugta ku haysto oo ma garanaysa sahal ma aha inaanu iska soo dhaqaajino laakiin anagoo meesheena joogno wixii aanu aanu caawin karno inaan caawino iyo haddii aanu gaano gaaro da-da maaragtay qofku uu howlgabka uu ku dhow yaho kale taa iyada laftigeed waxba waxbay dhaamaan waxaa laga yaabaa toban sano inaad markaas bas weli shaqayn kartid aad waddankaagi uga faa'iidaysid waxaan filayaa howlgabkaada inuu wakti badan ka dhiman yahay dhegeysta labaad ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawoa barnaamijka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu magacay waa faishe cabdi xasan oo ku sugan magaalada garbahaar ee xarunta gobolka godob aad baan u salaamayaa injineer muuse cabdi xuseen muuse gooshin iyo bahda idaacadda bahda v o a iyo weliba jaamaca qarasle brofesorka waxaan rabaa inaan weydiiyo saddex su-aalood haddii ay macquul tahay su-aasha koowaad brofesor aniga waxaan ku suganahay gobolka gedo gobolka gedona wuxuu ka kooban yahay toddoba degmo waxaa maro webiga jubo markii laga reebo laba degmo oo kamid ah inta kale waxaa maro webiga waxaadna arkaysaa markasta reer gedo ayagoo ka cabanahaya biyo la-aan baahan marka maadaama webiga uuna maro sideen oga faa'iidaysan karnaa biyahaas webiga si aan u helna biyo su-aasha labaadna waxaa waaye muxuu ahaay ceelasha afka banaan ceelasha afka banaan waa kuwa ugu badan oo biyaha hadda soomaalida ay ka dhaanfato reer miyiga iyo reer magaalkaba marka ceelashas afka banaan ee ilaha ilaha soo burkanaya biyaha ku jiro oo laga dhaansanaya dadka ka dhaansanaya ma biyo nadiif aha haddaysan nadiif ahaynse sidee biyahaas nadiif looga dhigi karaa su-aasha saddexaadna waxaa waaye tusaale ahaan garbahaarey baa hadda ku suganahay bil bil ka hor biyaheeda waxay ahaan jireen dhanaan biyo dhanaan baa annaga isticmaali jirnay bishaan hadda waxaa isticmaalnaa biyo xareed ah biyihii dhanaanaayo dhanaanka ahaabaa waxaa laga dhigay hadda xareed maadaama biyo horeo dhanaana isticmaalna jirnay biyahaana hadda xareed laga dhigay si looga dhiga ani ma garanahayo maxay saameyn nagu keeni kartaa biyahan gacanta looga dhiga biyo xareeda maadaama awel ay dhanaan ahaayeen aad baa u mahadsan tihiin muuse muuse muuse cabdi jaamac iyo weliba bar muxuu ahaayta injineerada soomaaliyeed iyagana waxaan kula dardaarmaya inay usoo noqdaan dalkooda si muxuu ahaayata dhibaatada biyo la-aanta iyo wax kastoo loo baahan yahaba uga faa'iidaysano ayna kula maqnaan dalkaaad baa umahadsan adaa mudan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay faisa injineer muuse kusoo dhawow waxaan u malaynayaa jaga brofesornimana waa lagu siiyey marka saddex su-aalood ayay ku weydiisay faisa fais waa mahadsan tahay horta anigu titleka waa biyole macnaha dadkutaa ogaada anigu aqoonteeda waa biyaha weliba biyaha hoose su-aashaada ugu horeyso ah webiga see looga faa'iidaysan karaa xaqiiqadii aniga ma ahan khibradda waxaan uleeyahay biyaha kore maaha waa biyaha hoose webiguna wuxuu wuxuu wuxuu kamid yahay biyaha kore laakiin waan isaga indha adeygaya biyaha webiga haddii la sameeyo biyo xireen oo meel inta lagu wixii lagu leexin kara ama bambooyin hala geliyo biyaha la xiro kabacdina inay waxa ku jiro oo ma garanaysa maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha yaryaroo biyaha ku jira oo sediment fine sedimentiga ay degaan loo ogolaado inay degaan waxaan umalinaya taas hal qaab oo looga faa'iidaysan karo tan kale haddii ceel laga qodo meel webiga aan ka fogeyn iyaduna aad iyo aad bay u fiicnaan lahayd waayo biyaha iyo ceelkaasi webiga iyo ceelkaasi way su furaanayaan weliba ceelkaasi hadduu conton mitr oo kale ama boqol mitr oo kale webiga ugu jiro ciiddu waa waxa ugu fiican oo filtraareeya biyaha biyihii webigana waad helaysaa oo aan aan aada maaragtay tayadooda ay fiican tahay waxayna ka saaraysaa waxyaabihii ku jiray oo dhiiqada ahaay oo biyaha ka dhigayay kuwaas ma garanaysaa aan waxba laga arki karin calowga ka dhigayay qasayay waxay kaloo ka saaraysaa waxyaabihii ku jiray bacteriyadii iyo viruskii ku jirna waa ka saaraysaa marka anigu waxaan oran qabaa in webiga agagaarkiisa ceelasha laga qodaa ay aad aada u anfici lahaayeen dadka webiga biyihiisa ku xiran tan kaloo ahayd ceelashan biyoodoo ma garanaysaa aada leedahay nadaafadooda reebiyuhu ka cabaan ceelashu waa waa ceel hoose oo tayada biyuhu waa fiicnaanaysaa marka la fiirsho waxyaabaha bacteriyada iyo viruska iyo waxyaabahaas laakiin waxaa muhiima reemiyigu inta badanna aysan fahamsanayn in laga ilaasho biyaha inay ku noqdaan ceelka waayo haddii biyuhu ceelka ku noqdaan waxay kula noqonayaan iyagoo wasakhaysan markaasay waxay ceelkii u gudbinayaan waxyaabo kaleeto oo waxaad arkaysaa ceel dacdii biyihii dacdu ay ceelkii dib ugu noqonayso ama sida ceelka loo sameeyey makaabka iyo meesha yaroo loo sameeyey dadku ku istaagaan looguba talagalay biyuhu inay ceelka ku noqdaan marka taasoo kale waxaa la qaadan lahaa in laga ilaasho biyo ceelkaa kasoo baxay inay ku noqdaan iyaga waxay ka tahay dhaqaale laakiin dhibaatay ugeysanaysa waxyaabaha keenay kamid tahay ceelku inuu biir noqdo waa dacdaas ku noqonaysa marka ceelasha in loo dhiso dadku ay u dhistaan si wax biyo ah oo ceelkaa ka yimid aysan ugu noqonin su-aasha saddexaad waxay ahayd biyaha garbaharey oo dhanaanaan jiray ayaa la macaaneeyey bil ka hor oo qalab lagu xiray maadaama biyo dhanaan aanu cabbi jirnay haddana la macaaneeyey saamayn intee la eg bay nagu yeelan kartaa su-aal aada muhiim u ah weye biyahaas la macaaneeyey hadday tahay biyo la filtraareeyey oo waxaan la dhaho reverses osmosis lagu sameeyey oo macdantii oo dhan laga saaray waxaa muhiima dadka mas-uulka ka ah in ay helaan si ay macdan dheelitiran biyaha dib ugu ceshaan hadday yihiin biyo dhalooyin iyo wax lamid ah haddayse biyuhu yihiin biyo ceel la qoday oo ceelkii u macaan yahay wax mushkila ah kuma jirto biyahaas waa fiican yahay lakiin hadday tahay biyo laga saaray macdantii waa in laysku daya in macdantii dib loogu cesho wax waana wax sahlan oo wax dhib badan ma aha muuse kooshin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaanu weli ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya washington waxaanu toddobaadkan uga hadlaynaa biyaha haddii eebaha awoodda lagu idmana waxaanu kusoo qaadan doonaa qayb labaad qaybtan toddobaadkan hase ahaatee waxaanu ku eegeynaa helista soo saarista iyo guud ahaanba xogta biyaha warbaahinta bulshada iyo tan soo jireenka ahba waxaa had iyo jeer ka soo muuqda ceelal la qodayo cabashooyin badanna aad ayay uga soo noqnoqdaan qodista ceelashaas haddii ay ahaan lahayd nabaad guur ay xololaydu ka cabanayaan ceelal badan oo la tijaabiyey biyana laga waayey biyo yari ceelasha qaar lagu guulaystay qodistooda ma jiraan nidaam cilmi ku salaysan oo looga hortegi karo khasaaraha noocaasa ee kor ku xusan iyo kuwa ka badanba in ay dhacaan marka ceelasha la qodayo iyo sahankoodaba waa su-aal wanaagsan weliba aad aad iyo aad u leh muhiimadeeda waa laba su-aalaad baan filaya isku dhex jira midi waxaa weeye maxay tahay ceelashan la qodayo oo inta badan noqonaya ceel lagu khasaarayo aan biyo laga helin kharash badanna lagu bixinayo taasaan ku horumaraya runtii waxyaabo badan baa arrintaas sal u ah ay ugu horreyso aqoon yari iyo heshiiska ay kala dhigtaan qolada ceelka qodaysa iyo kuwa loo qodayo haddii heshiiskaasi uu ahaa waxaad qodaysaa laba boqol oo mitir ceel ah ugu badnaan marka aad qodana mas-uuliyaddaadi waa dhammaan lacagtaadi waa kuu go-daa ama la yidhaahdo mitirkii aad qodaba intaasaad ku qaadanaysaa ilaa biyo laga gaarayaad qodaysaa dadka ceelka loo qodayo waxaa fahamsa waxaa muhiima inay fahmaan annagu meesha aan joogno inta aan ceel weyn la qodin waxaa la qodaa god jitaaba ah oo afar inji gaaraya godkaa marka la qodo maalin baa lagu khiyar baa lagu qodi karaa kharash badanna ma galo waxaa marka la hubinayaa fikrad baa laga haystaa meesha biyaha oo ceel intaan la qodin waa in la ogaadaa ceelasha u dhow konton kilomitr ha u jiraan boqol kilomitr ha u jiraan wax ceelada ka dhow yihiin meesha wax laga qodayo waxay u badan tahay meesha ugu dhow ceelkaas intii biyaha lagu gaaray in kanna biyaha lagu gaaro waa waa waa lagu xisaabtami karaa waxaa la odhan karaa meel labaatan kilomitr noo jirtaa ceel ka qodan yahay biyahana intaasaa lagu gaaray inaa inaguna ku gaaray u badan tahay oo meeshaas meeshaas biyuhu ku jiraan ay tahay meel waxa la yidhaahdo hadda aan lahaa waa waa biyo go- biyo goboleed oo oo oo biyo aad u fidsanin ay yihiin oo oo ceel kastoo agagaarka laga qodo biyahaas oo loo tegayo biyaha marka meeshaas ka qoday ceelkan jitaabada ah oo yarka ah oo dhaqsaha loo qodi karo oo uu yar yahay ee, ballaciisu waxay kuu sahlaysaa marka la qodo in la arko biyahaas meesha ku jiray ma hal mitir baa meesha biyuhu ku jiraan oo ciidda biyuhu ku jiraan ah ma labaatan mitir ba ma soddon mitir ba haddii biyaha ceelka meesha laga filanayay ciiddaas biyuhu ay ku jiraan ay noqoto laba mitir waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo waxba yeena kharash halkaan iska gelinin aan meel kale u guurno aan jitaabinna meel kale laakiin hadday noqoto meel ah, oo oo meesha biyuhu ku jiraan ay tahay konton mitir ay biyo ku jiraan oo oo biyo ku jiraan loo tegay markaas waxaa arkaysaa inay tahay meel laysku hadlayn karo in ceelkii laga qodo markaasaa godkii laftigiisii ama mid kale oo u dhowaado toban mitir u jira inta loo guuro riigga loo loo guuro yaa halkaa laga qodaya adoo markaas ku kalsoon inaad joogtid meel biyo badan ay ku jiraan kabacdina marka ceelka oo la qoray arrinta kaloo dhacdaa waxay tahay waa in la iswaafajiyaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay eh, waana garanayaa xoogaa waxaan u badanayaa dhinacii eh, technicalka oo farsamada oo aan qorshuhu ahayn eh, high high level bay tahay inaynu ka hadalno laakiin waan waan isku dayayaa inaan inaan taasna wax yar ka sheego marka waxaa la rabaa ceelka marka la qodo sida ceelka loo qaaday sida loo design gareeyo qaabaynta ceelka in la waafajiyo meeshii biyuhu ku jiraan oo screenka ama shabaqa la gelinayo lagu aadiyo meeshii ciidda ahayd si ciidduna kaaga joogsato biyuhuna kugu soo baxaan haddii marka eh, shabaqii biyuhu kasoo bixi lahaayeen aad meel khaldan la raadsato ama aad ka hoos marisay meeshii biyuhu ku jireen ama meeshii biyuhu ka korreeyeen uu ku jiro ama sida loo hubinayo inuu inuu inuu shabaqaasi meeshii loogu talagalay joogo uusan ka dhaqaaqin ee waxyaabaha keenay ka mid tahay in ceelka biyo laga waayo marka qodidda hore oo lagu degdegayo aan laga fiirsanin tan labaad oo ah ceelka sida loo qaabaynayo oon iyadana design-keeda la fiirin oo meeshii saxda ayna lagu samayn iyo inta aan bamba iyo kharash badan la iska gelin ceelasha waxaa la sameeyaa hawaa lagu furaa oo matooro waaweyn oo hawaa lagu furaa oo biyaha kasoo tuuraya adoon kharash badan gelin baa biyahaas hawada ay soo tuurdhay baaxaddooda ayaa waxaa kuu sheegi kara biyaha tayadooda iyo tiradoodaba oo waxaa laga yaabaa biyihii dhana inay kugu noqdaan aad tiraad biyahan xoolana ma cabi karaan dadna ma cabi karo waa waxaan isaga tahay khasaarinaynaa waxaan marka taas taasaan oran lahaa ta- ta- su-aal labaad ceelasha la qodayo nabaad guurka.
dhibaatooyinka ay keenaan iyo nabaad nabaadguurka guurka Ah, ta- taasi waxay ku xiran tahay waa wax dawlad ah u taalla yacni waxa la dhaho waxaa jira waddanka in loo qaabeeyo eh, land use wax la yidhahdo waddanka si loo isticmaali lahaa oo dhulka qaar lana siiyo xoolaha laga ilaaliyo xirmooyin loo sameeyo qaar qaar kalena dadka daaqsinta loo loo xirmeeyo iyo in la fiirsho dhulku xoolaha jooga ma qaadi karaa dhul marka taas ceelka keliya maaha waxaa keenaya xaalufka Eh, Wa- wa- dabcan meeshii ceel laga qodo waa xaalufaysa waayo waxaa ku badanaya cagta xoolihii baa usoo arooraya kasii arooraya marka taas la huri kari maayo laakiin xaalufkaasi waa wax dawladi loo baahan yahay inay inay qorshe ka dejiso waa tahay muuse waktiga oo noo gabagaba ah waxaan rabaa inaan dhegeyste kale u gacan raadiyo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu dhowahay Eh, jaamac aad iyo aad baad mahadsan tahay adiga iyo injineerkana waa idin salaamayaa muuse kooshin su-aasha aan qabo waxay tahay Eh, iyo noo- talaba waxaad waan ka waxaad- rabnaa, waxaad eh, noo injineer.
hormarisaa eh, magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto magacaygu waa faarax axmed cabdi waxaan joogaa magaalada gaalkacyo soo dhawow eh, su-aashaada iyo wixii fikra su-aashoodu waxa weeye eh, magaalada gaalkacyo biyaha eh, laga cabo oo markooda hore ah biyeef eeta kabacdi ay sameeyaan Eh, biyaha waxaa la sameeyaa waa la filter gareeyaa oo warshado yar yar oo dad shaksiyaad ay leeyihiin baa filter gareeya markay sameeyaan kabacdi eh, dhibaatooyin fara badan oo dadkii kala soo waajahay baa jira ayaguna nooc eh, ay u wada dhan yihiin ma sameeyaan qof walba daawada qayb buu ku baraa ama daawo haddii la doono dhacday baa lagu baraa kabacdina cabasho fara badan baa markay ka jiro oo ah in xitaa habeenkii aan biyaha wiya eh, biyahan la filter gareeyey aan la cabi karin oo ay daawada ku badan tahay kabacdina gaas laga qaadayo midda kalena waa jirta anaga haddaan reer mudugnahay waxa aada noogu badan ee in kaliyaha iyo aada looga cabto oo biyahan garanaysaa nooca loo filtergareeyey baa hadda magaalada aad aad nagu soo batay iyagina gaaska iyo waxaa kale ayaa looga cabanaya marka biyihii banaanka ka imaanayo oo dubay ka imaanayay ayay dadkii aada u isticmaalayaan marka waxaan weydiin lahaa injineerka inuu bal arrintaa sidii eh, looga eh, tabaabushaysan lahaa iyo sida wax laga yeelayo tala ahaan naga siiyo aad ayaad u mahadsan tahay Ugu mahadsan.
injineer muuse kuushin waktiga ayaa gabagaba ah marka laba su-aalood isxambaarsanna way tahay noo soo koob Ah, wa- wa- waa waxaan kusoo koobayaa waa wax loo baahan yahay maamulada jira inay arrintaa wax ka qabtaan oo loo sameeyo wax haga dadka biyaha filteraaleynaya in la fiirsho biyaha ay sa- la- samaynayaan tayadooda inay tahay biyo ku habboon abidda bini aadanka taa marka wax si kale wax looga qaban kara ma garanayo dadkuna marka dambe ayagaa garanaya biyaha ay ku jiradaan iyo biyaha aysan ku jiran oo dooranaya marka ayaga xitaa sumcadooda waxaa u fiican dadka ganacsigaa ku jira inay dadka la shaqeeyaan oo dadku waxaysan ku jiran ay u keenaan haddii kale aakhirka ayagay ayagay dhib ku noqonaysaa taasaan taa uga tegaya muuse kooshin aad iyo aad ay aad umahadsan tahay waxaan halkan kusoo gebagabaynaynaa qaybteeni koowaad aad baa umahadsantihiin adiga jaamac iyo dhegeystayaasha nasoo wacayba waa tahay dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oonu kusoo qaadanay biyaha qaybtii koowaad ee barnaamij laba qaybood noqonayo martina uu noogu ahaa injineer muuse kooshin oo ku sugan dalka canada magaalada calgary intaas ayaanu toddobaadkan ku deynaynaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo toddobaadka dambe waxaa inoo marti ahaanayo isla muuse waxaana kusoo qaadanaynaa qaybtii labaad ee biyaha oo aan uga hadlayno biyaha bannaanka yaallo caafimaadkooda iyo sidii loo daliyeeli lahaa tan iyo kulantideenna dambena waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh